diyo gaajno haraad baana hareerayaale dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane haraha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala haray waa lama huraane haraha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala haray hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtiin ku soo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka ee raadiyo cadaado
hareerkay
mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo isniina taariikhdana ay ku astaysan tahay bisha toban iyo koowaad toban iyo sideedeeda sanadka laba kun toban iyo sagaalka saacadda waa laba waa saddexdii iyo qadar daqiiqada qodobada barnaamijka falqaynta wararka saaka raadiyo cadaad aad ku maqli doonteena waxaa qayb ka ah soomaaliya oo diida cunaqabataynta ay ku koriyeen golaha ammaanka ee qoramada midoobey ee ku aadan dhinaca hubka sababtu maxay tahay barnaamijka falaqaynta ayaad ku dhegaysan doontiin dhegaystayaal waxaad kaloo ku maqli doontiin barnaamijka saakinta hawada ku jira shir u socda xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada magaalada garowe maxaa looga hadlayaa barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale ee barnaamijka falaqaynta wararka saaka aad ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka ah ciidala- ciidamo la wareega xarunta xisbiga wadani ee ku taalla magaalada hargeysa saaka ayaa lagu ballansanaa inay kula hadlaan mas-uuliyiinta xisbigaasi taageerayaasha xisbiyadaasi xaruntaasi xaggee ayuu maraysaa barnaamijka falaqaynta ayaani kugu soo gudbi doonaa dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyr waxa uu la kulmay amiirka dalka qatar wuxuuna kala hadlay arrimo dhowra maxaa ka mid a barnaamijka ayaani kuwa hayaa qodobada kale ee saaka aad maqli doontiina waxaa ka mid a faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga uxud oo ka hadlay xabsiga loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan xariga xisbiga wadani oo lagu xiray magaalada hargeysa barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale ee barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhagaysan doontiin waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka hiirshabeelle maxamed waare waxa uu kulan la qaatay wafuud gaartay magaalada beledweyn waxayna ku wada ka wada hadleen xaaladda ugu dambeysay ee fatahaada dadkii ku barakacay ee magaalada uu ka sameeyey beledweyn webiga shabeelle barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaado qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin xubintii kalabaan gabagabadana mid ka mid a kaalmaha sugaanta ayaanin maqashii doonaa barnaamijka saaki waxaa inla socodsiinaya anigoo mahad nuure axmed ah soona saaray sharmaaka ayaa farsameynaya ee waa mar kale iyo falaqaynta wararka raadiyo cadaado
inagoo u heelan inagoo hanuunsan inagoo hoggaansan waa lama huraane haraha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama ayb la sheegtiyo habar habar ma joogte ayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag ma kabaaye inaanu kala harin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka oo fidsan waxaanu ku hormaraynaa hargeysa wararkaana ka helayna magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan ayaa waxa ay sheegayeen in xarunta xisbiga wadani halkaasi ku taalla ay la wareegeen ciidamo ka tirsan maamulka booliska maamulka somalilan ciidamada ayaa lagu soo waramayaa inay ku gadaamayeen xarunta xisbiga wadani oo ku taalla magaalada hargeysa islamarkaana la xiray dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa xaruntaasi gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa sheegay in xarunta ay la wareegeen ciidamo islamarkaana lagu jaray dhagxaan fara badan wadooyinka soo galo gudoomiye ciro oo war qoraale kusoo dhigay soo dhigay bartiisa facebook ayuu kaga hadlay falka ay ciidamada kula wareegeen xarunta xisbiga wadani waxaanu ku tilmaamay mid sharci darra islamarkaana si adag ayuu cambaariyay falkaasi magaalada hargeysa waxaa xalay lagu xiray afhayeenkii iyo xogayihii guud ee xisbiga wadani ee maamulka somalilan barqad jaamac bartuun batuun iyo qadar xuseen cabdi dhinaca kale magaalada hargeysa waxaa la filayay in ay maantay ka dhacaan banaanbaxyo uu ku baaqay gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro hase yeeshee waxaa arrintaasi ka digay taliyaha ciidanka booliska maamulka somalilan oo sheegay inay caqabad kala kulmi doonaan banaanbaxayaasha haddii ay ka dhabeeyaan hadalka gudoomiyaha dhinaca kale faysal cali waraabi gudoomiyaha xisbiga cucud ayaa isna sheegay inay tahay arrintaasi mid kafiirsi u baahan islamarkaana waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay xarigga loo geystay mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani ee xalay lagu xiray magaalada hargeysa
wadani horta waa maalintan soo degna maa waa arrin qaran baanu nidhi waa arrintan waa arrin qaran labada xisbi qura kuma koobna waxa weeye waa national issue markaa anagu waxaan isku xisaarnay inaanu arintan aanu taladeeda badsano anuu aan madaxweynaha ma itiri aan mar kale ku noqdo ilaa maalinta in imanka waxay socotay magaranasaaye wada tashigii hadda goor toban ayaa la birsano madaxweynihii san toddobadii uga gala ula galay wax haddan ka soo socda sideedii iman ka soo baxay barhkii madaxweyne muuse toddobadii caawaan balanay waa haddana dib baan u balansanay dib baan u balansannahay marka arrinta horta bertigaan kaga jirnay markaa horta marka horeyso markaa waxaan horta cambaaranaya xadhigga xadhig dawo maaha ilaa haddana action dee wadani ku kaco dadka lagu xidhaa horta mu dhex noqo qofku falak sameeyo ayaa la xidhaa waxaa laga yaabaa in dee la yidhaaho si aanu mudaara ku dhicin tactics kale la ciyaaro laakiin xadhig dee waxa weeye waa in lagu degdegay waxaan jeclayn si dadka loo soo tiriyo xorriyadooda waxaan xasuusinaya laakiin mas-uuliyiinta reer somaliland mucaarad ahaado ama maxaab ahaado dowladda eh dadka reer somaliland mujtamaca reer somaliland wixii dowlad looga baran jiray ma haystaan basic servicekii ma haystaan gamco waa lacag bay iska bixiya quuta daruurigaa shaqaysta islaanta hilibka kasoo qaadisa kawaanka haddaa wadada laga xidho berita maalin laga xidho maanta way qaadaysaa reerkoodii dadkaas waxay wareeshadaan waa amni nabad bay warshadaan nabadda dadka reer somaliland ummadda mashruus ee adkaysatay dagaal gashay toban sano ah siddeed labaatan sano bela macru ah itiraaf ee rajada ku noolaayo nabadda in nabadda laga qasraya ma jirto dowladda waxaan leenahay haddaa dadkii aan u weyneyn inaan siisno servicekii nabadaan kaga ciyaarin xisbi nabad kuma ciyaari karo awoodeed ma leh taageeradeed male nabad buu doonaya dowladda iyo dusha ka saaranta xilku nabadu amniga dowladda gacanta ku haysa inay dadka markaa la kiciyo oo xarig lagula degdego maaha marka anugu maadaama anagu aan ku jirno isku soo ururin dadka reer somaliya oo dhan oo arrintan ayaan maanta isku dilno hal qof oo commissiona reermiyigii qabaalka isku jiro kale ayaan noqonana si aanu taasi u dhicin wadooyinkii sharcigaanu maraynaa madaxweyniga waanu kor soconaa sharcigaa waan maraynaa dee waxa weeye in laysa sugaaba weye cusbina uu arrinta tunka ku qaata keligii maaha oo arrin qaad
waxagaag dhegeystayaaalkaasi waxaa gudoomiyaha xisbiga uxud faysal cali waraabe oo ka hadlaya xariga loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani oo xalay loo taxaabay xabsiga ku yaala magaalada hargeysa barnaamijka falaqaynta wararka raadigu cadaada ayaad dhegeysanaysiin
Divasio, gajno harad ba na harereyale. Dulkena hoyo, lo hagar bahaba, ina haqabtiraye. Wala mahurane, haruma dantena, iyo harumarkena, yaynaanu kala harin. Habar habar ma joogte haweeniyo ragmankaba yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo ragmankaba yaynaanu kala harin
wahagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaado ayaad dhegeysanayseen dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hortimid muddo korinta lagu sameeya cunaqabataynta dhinaca hobka ee saaran soomaaliya la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaaweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo cabdi siciid maxamed cali ayaa sheegay in xayiraada dheeraadka ee cunaqabateynta hubka ee micnaheeda ay tahay in soomaaliya loo diidayo inay xasilooni ay ay ka dhacdo cabdi ayaa sidoo kale dhaliilay in saaxiibada soomaaliya qaarkood aysan taageersanayn inay soomaaliya dhisato ciidankeeda sidoo kalena ay qalabaysato ciidamadeeda sidoo kale wakiilka joogtada ee soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay abuukar cismaan baalle ayaa muddo korinta cunuqbateynta ku sifeeyay mid wakhtigeeda u dhacay waxa uuna dhaliilay golaha ammaanka ee qaramada midoobay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sabdidii lasoo dhaafay waxay muddo hal sana ah ku kordhiyeen cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya shan iyo toban dal oo xubno ka ah golaha qaramada midoobey ay ayaa laba iyo toban ka mid a u codeeyeen halka saddex dalna ay ka aamuseen ku- kuwaas oo kale ah china ruushka iyo yurubanin dowladda federaalka soomaaliya ayaana aada u dhaliilsan muddo kordhinta lagu sameeyey hob waa dhinaca hubka ee saaran soomaaliya cunuqabateynta
herkay lujoogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye
wanaag dhegaystayaal weli waxaad la socotiin falqaynta wararka ee raadiyo cadada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa magaalada dooxa ee dalka qatar kulan kula qaatay amiirka dalka qatar tamaam bin otamid altan kulanka dhex maray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ee amiirka dalka qatar ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada geesoodka ee labada dowladeed iyo labada shacab ee walaalaha ee ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo amiirka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday horumarka ay dowladda soomaaliya ku tillaabsatay saddexdii sano ee lasoo dhaafay sidoo guulaha looga gaaray isbeddelka laga sameeyey dalka ugusoo ay dalka ugu soo jeedanaya indhaha caalamka ee maalgashayaasha soomaaliya u arkaan inay jirto fursad wanaagsan ee ka dhalatay isbeddelka guud ee ka dhacay dalka dowladda soomaali dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa xiriira soo jireen ah oo qoto dheer ee iskaashi iyo ganacsi iyo amniga dhaqaale waxaa ayaa ah kuwa ay ka dhexeeyo waxaana dowladda qatar ay soomaaliya ka fulisaa mashaariic horumarineed oo looga qeyb qaadanayo dib u kabashada dalka ee laga soo kabanayo burburkii weli waxaad la socoteen barnaamijka falqaynta wararka raadiyo cadada qaybihii dhexa ayaad dhegeysaneyseen dhegeystayaal waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotiin barnaamijka falqaynta wararka raadiyo cadaado markaan haddaan hargeyso dib ugu laabana guddoomiye ciro guddoomiyaha xisbiga wadani ee mucaaradka iyo mas-uuliyiinta xisbigaasi ayaa waxaa u ruqaansadeen xarunta xisbiga oo ciidamo fara badan ay hadda joogaan sida wararka ay sheegayaan wararkaana ka helayno magaalada hargeysa ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro uu si xooga ku galay xarunta xisbiga oo ay ciidamo haystaan ciidamo ka tirsan maamulka somalilan ee ku sugan bannaanka hore ee xarunta dhexe xisbiga wadani ee magaalada hargeysa ayaa isaga soo kasoo horjeeda isku soo baxa ay shalay ku dhawaaqay guddoomiye ciro ciidamada ku sugnaa bannaanka hore ee xarunta ayaa waxaa la sheegaya inay markii halkaasi uu galay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro ay rasaas ku fireen hal qofna uu ku dhaawacmay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa ka duwan maalmihii hore maantii waxaana taagan xiisad rabshado u dhexeeya taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyo ciidamada maamulka somalilan oo sheegay inaysan qabsoomi doonin banaanbaxa uu ku dhawaaqay shalay guddoomiye ciro barnaamijka falqaynta wararka raadiyo cadada ayaad dhegaysanaysiin dhegaystayaal goorra waxaad maqli doontiin xibintii kalebaan qodobo kalena waa inoo soo socdaan markaana kusoo dhawaada kalabaan oo dhegaysatiin qaybaha dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka
ayta aryaama abeesaa kula caloola cadaysa dhiidere gabaybaa dhawaaq dhaga dhagaha soo jiibta oo dheeh ujeeddooda dhami lagu dhex kaydshaaye dheef male haddii uun ku dhicin xeelya dherarkiya dhamaydhi dhambe nabadgelyoon dhaaxa qarina
eebeegoo guuro wuxuu iska hooga mugow maxamed gacal xaayo u dhintay ee kalgacallo neefsad yidhi cabdullaha la yaabnay horaa waxaa loo yidhi odagu waa agtar weyn balse waa itixaano inuu aadmiga caayo iyo aflagaada ma daayo inkaartiina u dheer yaa xaalees ula yaabaa horaa waxaa loo yidhi rag iyo koofaartii kale ma heraane warni miyoon maysiin lahaa ajiisoo baarag dan ankaar dirisa le'tiina halis ilaaliyoy horaa waxaa loo yidhi ilma hadday edab lahayn abootadooday u iljabjaan hadda marka maday isaan anigoo fadhiya inuu waxanta waa caaraan aryaada lay dhegaysto akhrimaa ka soo hadlaysaa codkaada ma u begine war ninkaana cod waxaru leeya naga aamus alla ilaahay qof dhilmaayo bii afa qaba wow cod eg yahay wareedhaana dhegaysta idin warrame musuq maasuq been iyo mooshin lagu qaraabtiyo muran waan ku daalnaye madaxdii la doortiyo mowraanka shacabkow ayaa maali jirayey ayuu xaalku marayaa wadaayey musuqmaasugaas hadda sheego hayta madawiili farmaajo horan ka hadali baafin baafin baafin baarlamaankii qarankee mooshinka keeni jiray horta xaguu ku dambeeyey arooyaa oke warankii gaashana duugeen waryaa mooshin mudanood aragtay nimayo waxaan la yaabay oon mar kasta wariyaasheenna ka maqlaa markay wararka dalka sheegaanay waxay dhahaan haddana warka caalamka marka goormaa caalamka nala ka reebay goortina la ku dira nafteeraa murun iiga jiraahe horta goormaana la ku diray hadda xaggaynu joognaa ma hibsaraa ma hiilinba ma dhulkii hoosa waaban heeda daawne waxaan maqli jira ma ifkiba ma aakhira ibame ibame nabame anigu waxaan maqli jiray alif la kor dhebeey alif la hoos dhebeey alif la godan codkaagaan maqlaa habar cambarooye waa bawsatay emadkaa loox laguguma dhigin qur-aan oo cumrigan ay dirta talaanigii ma ay daba joogtay waraadda ka horshe cabdiraxmaan janakow oo shabaab la hadlaya ayaa shee ka soo qaato wuxuu yidhi habaraa hadda ka hor habar kale harowsatay buu yidhi oo qof diintaqaan isaga dhigtay oo u humbaallaysay waxayna kala hadlaysuu yidhi canug ay dhasho ay ulaysay markaas inta aayado qur-aana soo qaadatay ku cayaartuu yidhi waxay tiduu yidhi walcasri casirkii ina alinsaana ilmihiinna lafii qusri lama dilo markaasay tii kale waxay tiduu yidhi ilaahow tooba waa dembaabay aryaa waxaa kaloo ku xusuusnay markuu saas dhahaya sheekh cabdiraxmaan jinakow wuxuu kaloo raaciya xalay awaduu ekaa war waxaa la yidhi yaa yidhi aroo war annaga dhanayna dhegayso cishadii timaadaba waxbaa soo awaalbaxae casriguna wuxuu marahayaa meel cajaa'iba caasimad carshaan baadiyo ceelal iyo tuulo qol xariis oo kale hadir caalamkii noqoy cadceedda iyo cudaarada sariyo cirirka loo guuray aalada cabira baa jiroo cibar ka keenaane cilmi bara dadkayga u jahligu caafimaad ma leh awowgay wuxuu iga sheekeey gabdhaha cajiinka loo dira in sheekadaas uu sukaasin jiray adigina haddaad gobin oo dhige niman yahow geedi soomaali maryooley ahayd macluulkaa saas u warramaya xabad ma dhaanto oo haddii suugaan loo sheego iyo haddii qaala allaahu tacaalaa loo sheego xabad isuma dhaamaan dadkan mugasaa wax loogu sheegi rabaa abdulow dadkun soomaali maryooley gaabki wallanka sheega oo kiin sheege bar haddii meelhibeleyki yaali mu'aawinilika geebiyo haayaya lere iyo odhon baabuur hangan is dardaraayanga kari oo kaale cajiinka maay ku aqli yihiin soomaalida horaa loola yaabo inay noolaadaanna waa rabaan inay shaqaystaanna ma rabaan marka waxaa la yidhi soofaa la sheegee sinuu dhac sooraa la sheegee saraka war waxaa la yidhi hodan baahiyu haysoo labistii saharaad dhar hagaagsan lahaynoo dusha haara ku yeeshay markaa ee hanti joogstana dadka hoose hibiilo oo waxaan ku yidhaahdo aryaadahow ninkii daardaaran diidoho dabaalaa waala dandheeba ninkii daardaaran diidoho dabaalaa waala dandheeba yaa waaye dabaalkaas
waa hagaag dhegaystayaal aada iyo aad ayuu mahadsan yahay xubinta kalabaan waxay gebagaba u ahayd barnaamijkii falaqaynta wararka raadiyo cadada anigoo maadnuur axmed ayaan la socodsiinayey dhanka farsamadana waa sharmaaka suulay tan iyo intaan barnaamijkan kiisa kale ku kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo
Vem quem tá cheio